أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya oo ka taagan degmada beled xaawo diyaarado dagaal oo la arkay iyaga oo dul heehaabaya xerada ciidanka riddada ee degmadaasi wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan imaaradda islaamiga afghanistan oo dib ula wareegtay kumanaan boos oo madaxdii xukuumaddii afghanistan ee riddada ahayd ay horay uga iibiyeen ganacsato wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo dowlad diini ah u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka ee wilaayadaasi waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mas-uuliyiin kelimaad ka jeediyey xafladdaasi beesha biyamaal oo toban neef oo geela ku wareejisay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee furimaha hore ku sugan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد الترى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku bilowno xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu caawa ku soo qaadan doonaa balse aynu ku horumarno imaaradda islaamiga afghanistan oo dib ula wareegtay kumanaan boos oo madaxdii xukuumaddii afghanistan ay horey uga iibiyeen ganacsato waa mid ka mid a canaawintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan wasaaradda cadaaladda ee imaaradda islaamiga afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in muddo saddex bilood gudahood ay ku guulaysatay inay dib u soo ceshato in ka badan kun iyo shan boqol oo kilomitir laba jibaaran oo dhul dowladeed ah oo si sharci daro ah ay kula wareegeen madaxdii xukuumaddii camiilka ahayd ayna ka iibiyeen ganacsato iyo dad shacab ah bayaan ka soo baxay imaaradda islaamiga ah ayaa lagu sheegay in madaxdii faasidiinta ahaa ee dalka soo maray ay dhul dowladeed qaab musuq maasuq ah ku bixiyeen islamarkaana dad waxmagarato ah ay dhulkaas iibsadeen kadibna ay ka dhigteen guryo iyo deegaamaysi sida lagu sheegay bayaanka ee wasaaradda cadaaladda ay soo saartay howlgalka dib u soo celinta dhulkan ayaa lagu fuliyey lix iyo toban gobol oo ka tirsan dalka afghanistan waxaana ka mid ahaa gobolada nangahaar goor baktiya banjashiir maydaan wardag baamiyaan nimruus jowsjaan iyo kundus wasaaradda ayaa sheegtay in howshan lagu fuliyey iyada oo loo marayo guddiga ka hortaga dhulboobka ee uu magacaabay amiiruulmu'miniin baytullah si loo ilaaliyo hantida guud ee ummadda ka wada dhexaysa waxaana lala kaasheeday khuburo farsamo iyo guddi garsoorayaal oo islaami ah dhulka la soo celiyey ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh kuwaasoo bulshada ugu adeegaya wasaaraddu waxay sidoo kale ballan qaaday in ay sii wadi doonto dadaalada ka dhanka ah dhulboobka si loo ilaaliyo hantida qaranka iyo xuquuqda shacabka dhulalkan ay imaaradda islaamiga ka soo dhicisay kuwa musuq maasuqa dilooday waxaa ku jira beero iyo xarumo dowladeed balse dad gaar ah ayaa laga iibiyey dabadhelfyadii afghanistan maamuli jiray ee mujaahidiintu ay ceyriyeen taladana kala wareegeen iyo dabadhelfyada soomaaliya ku sugan ayaa ka wada siman dhulboob musuq maasuq iyo kutumashada hantida ummadda warbixintii webka soomaali memo ayay taasi ahayd xiisada u dhexaysa kooxda riddada iyo etoobiya oo ka taagan bildixaawo waa halkudheg lagu qoray webka islaamiga ah ee caalamada waxaa cirka iskusii shareertay xiisada u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda salbiyadda etoobiya taasoo ka taagan gobolka gedo gaar ahaan degmada bildixaawo xiisadda waxay sii xoogaysatay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in kooxda riddada ciidamo ka socda dowladda riddada masar ay dejin doonto qaybo ka mid ah gobolka gedo etoobiya ayaa gebi ahaanba diidan in ciidamo ka socda masar la keeno meel u dhow xuduud beenaadka kala dhexeeya soomaaliya maadaama uu labada dowladood ka dhex caloosan yahay khilaaf xogan oo la xiriira biyo xiraanka alnahda wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda bidixawo ka taagan waxay sheegaysaa in diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda etoobiya maanta lagu arkay iyagoo dul hehaabaya hawada magaaladaasi diyaaradahan oo ah nooca oqomaatiga u kaca ayaa si gaar ah loogu arkay iyaga oo dul hehaabaya ama dul maraya xero u k oo talis u ah taliyaha sirdoonka riddada ee gobolka gedo murtadka lagu magacaabo cabdirashiid janan iyo maleeshiyaadkiisa muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan kuwa kooxda riddada oo rasaas ku ridaya diyaarad helikobtar ah oo ay leedahay dowladda xabshada etoobiya si rasmiya looma shaacin ujeedka diyaaradda walow wararka qaar ay tilmaamayaan inay indhiindhaynaysay xerada iyo difaacyadeeda waxay tani kusoo beegmaysaa xilli saacadihii lasoo dhaafay la isdhalex marayay in saraakiil etoobiyaan ah ay cabdirashiid janan iyo saraakiisha kale ay u qabteen muddo saddex maalmood ah inay kaga baxaan xero u k taa oo cirka sii gelisay khilaafka labada dhinac qormadii caalamada ayay taasi aheed markana madaxweynaha kooxda riddada xasan gurguurte oo la taliyihiisii amniga u magacaabay aweys xaaji yuusuf kadib markii xilkaasi uu isaga casilay xuseen macalin sida ay qortay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu dambeyn aynu eegno mareegta telegram ee faafre baro iyo qodobadii lagu qoray qaar ka mid ah gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kulanya salibiyiinta kenya ka mid ah oo ka baxay deegaanka weelmareer kuna sii jeeday yuumbis ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya qaraxaasi waxaa lagu burburiyey gaari beebaha waxaana bakhti dhaawaca ku noqday askartii kufaarta kenya ee la soctay gaariga beebaha ee la burburiyey xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waa naga intaa markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna shabeellada dhexe wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka ee wilaayadaasi waxaa dowladan ka faa'iidaystay wulaadda ducaadda iyo xisbada iyo umarada xisbada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaana dowladan soo agaasimay waaliga shabeellada dhexe waxayna socotay muddo labaatan maalmood ah munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sida wulaadda wilaayaadka hiiraan iyo bakool ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed kaba ku tukadee isagoo soo dhoweeyey martida lana dardaarmay mas-uuliyiinta dowladda loo qabtay bismi illaah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulihi walow kariha almushrikuun qaala tacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu alaamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl waqaala tacaala waadiicu allaha waadiicu rasuula wauli lamri minkum walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan isugu kaana keenay xafladdan ikhtitaamka dowladii socotay muddada ku dhow labaatanka maalmood ee loo qabtay wulaadda wilaayada shabeellada dhexe ilaahay baan ku mahadinaynaa na waafajiyey inaan qaadanno duruustaas si nabad ah inaan ku dhammaysanno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu na fahamsiiyo nana waafajiyo ku camalfalkeeda intaas kadib sidaad ogtihiin maamulka islaamiga ahu ma aha wax oo laga googoobayo ra'yi dad leeyahay iyo dastuur qabyaa iyo baarlamaan daaguud ah dowladda islaamiga ah oo ay wilaayadu u tahay ka uga hooseeya ee dadka xiga waxay ku dhisan tahay keliya laba aayadood labadaas aayadood midna ilaahay wuxuu kula hadlay dadka umarada ah oo adinku aad hadda ka mid tihiin wilaadiinan ama guddoomiyaashiinan degmooyinka sida dadka ay u yaqaaneen af soomaaligaas guddoomiyaashiinan degmooyinka aayaduu ilaahay kula hadlay dadka noocaas oo mas-uuliyiin la yidhaahdo ilaa amiirka xarakada dadka oo dhan dadka mas-uuliyiinta oo dhan na aayad kaloo kula hadlay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl aayaddaasu waa dastuurka ilaahay oo u soo dejiyey inay ku dhaqmaan dadka umaradaahu waxayna koobaysaa sidaasta ay u gaaban tahay dhammaan mahaamta laga rabo qofka mas-uulka ah oo ah ilaahay waxau idin amrayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati ammaanooyinka wixii la idiin dhiibay inaad gudataan ayaad u gudanaysaan ilaa ahlihaa dadkii idiin dhiibtay markaasu marka ammaano maxaa ah hantida laguu dhiibay waa ammaano ummadda amnigeeda laguu dhiibay waa ammaano ummadda dhiiggeedu waa ammaano erdigeeda sharafteedu waa ammaano dalkeedu waa ammaano diinkeedu waa ammaano kulleedaa mas-uulkaa inaad u gudato oo aada waardiye ka noqoto oo waxay kuu dhiibteen dadka iyo wixii mas-uulad ka tahay aada ummadda u gudato adigaa lagaa rabaa ammaanadaas marka waxay ku tacalluqaysaa wax alliyaalaya waxay dadka racyadahu ay u baahan yihiin oo iyagu moogtaa ay ka sugayeen dadka maamulkaa weeye waa ammaano qodobka kalena muxuu yahay wa idaa xakamtum haddaad xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdoodana an taxkumuu inaad ku xukumtaan bilcadli dadka haddii la kala saarayana waa in lagu kala saaro cadaalad cadaalad yaa yaqaan yaa ah cadaalad maa qaala allahu wamaa qaala rasuulu wax kale oo cadaalad uma jiraan marka dowladda islaamku qabyana ma noqoto dastuurkeedu gaarana lagama soo minguuriyo dadka soomaaliyeedna waa yaqaaniin oo aayaddaasay rabaan in lagu dhaqo dadkana waxay kula xisaabtamaan aayaddaas waxa ay gaara ku nacayaan oo aada aragteen hadday xoog kasta isu keen oo yurub la keenay oo afrikaan oo dhan la keenay oo e u iyo esom iyo amison jil la keenay waxa soomaali ku nacday oo ay garabkooda uga baxaysa maxaa waaye aayaddaasay ka la'da an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cadaaladuna ma jirta kitaabka ilaahay la-aantiisa waxa ay mujaahidiinta ku doortaan oo ay maanta mujaahidiinta ay qolo kastoo muslimaho soomaaliho ay sugayaan meelay joogaba ilaahu noo keenay ay leeyihiinna waa aayaddaas idan maanta waxaa la idiin doortay oo la idiin magacaabay inaad hirgeliseen aayaddan jazaakum allahu khayran waxaa la idinka rabaa in dadku waxay idinka sugayeen idinka helaan fikir iyo aaraatiina laydinkama rabo qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo sunnada nabiga ayaa dadkan diin u ah ayadayna dowla u yaqaanaan qofay war ka yeelayaan ama beenbeen ka yeelayaan ma jiro dadkuna waa nooga aqoon badan yihiin diinta waxaa layska rabaa marka diinkaas ilaahay inaan ummadda ku dhaqno dadkana maxaa ilaahay aayado kula hadlay dii dadkii umaradahay la yidhi ina allaha ya'murukum an tu-adduu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli labadaas qodob haddii ay helaan dadku dadka waxaa ku waajibaya ayadana hal aayad ayaa ilaahay ku waajiba hadday helaan xuquuqdii ammaanaadkoodii in loo gutay cadaaladna lagu kala xukumay kitaabka ilaahay weeye macnuhu cadaalad biyo lagu kala xukumay kitaabka ilaahay haddii ay intaas helaan xaqi ay lahaayeen weeye ayagana waxaa ku waajib ah wa adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minku wa adiicu allaha ilaahay adeeca wa adiicu rasuula dadow rasuulka adeeca wa ulilamri dadka amarka u saaxiibka ahna raaca oo ka war yeela oo minkum mu'miniinta adinkaeda ka mid ah yaa waaye waa ninkii amiir idiin ah ee ammaanadiina gudanaya haddau idin xukumaayana cadaalad idinku xukumaaya ka war yeela waa minkum aayaddaas kalena racyadaa la saaray dowladda islaamku waxay ku dhisan tahay labadaas aayadood wax u dhiman oo kaleo loo raaraadinayana ma jiraan bataatan ba intaasay ku egta haddii racyaduna umaradooda ka war yeelaan umaraduna ammaanadana gutaan dadka cadaalad ku kala xukuman khalaas intaha alamr hawshu marka waxaa la idinka rabo wax la yaqaan weeye jihaadka iyo xarbigana meeshaad uga jirtiin ilaahay daraadiyaad usoo dagaalanteen hadda maanta sakriga laydinku aadiye muxuu yahay waa sakriga idaariga maamulka ah maamulkan sideedaba waa maamulka maraayadda u ah waxa aan matalayno iyo waxaan u dagaalamayno waa inuu ka tarjumo kitaabka aan u dagaalamayno qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam ina almuqsidiina cinda allahi calaa manaabirin min nuur dadka cadaaladda sameeya ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin manaabir jamcu mimber weeye manaabiray ku leeyihiin oo nuur ka samaysan calaa yamiini araxmaan nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku boorinayey in dadka maamulka waxaa u asal ah cadaalad sideedaba marka waa inaan ummadaan u adeegno annagoo aan wax dana ka lahayn intaas ayaan kusoo koobayaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinaynaa alladii binicmatihi tatimu asaalixaat allah subxaanahu wa tacaala oo na makaniyey makaankan qiimaha badan leh dowladan cumar bnu khadaab loogu magac daray ee u socotay makaatibta wilaayada islaamiga shabeelle alwasta dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa annagana maaragtay aan qeyb ka ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaalana waafajiyey inaan soo qayb galno xafladda iyada ah iyo dowladii iyo duruustii baxaysayba allah ayaan ugu mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe oo runtii dowladan iyo abaabulkeeda iyo iskudubridkeeda iyo agaasinkeeda lahaa jazaahullahu khayra jazaa baan leenahay ilaahay ha barakeeyo miisaankiisa hasanaadkan ilaahay ha ugu kabo intaas kadib walaalayaal saan ognahay annaga waxaanu nahay dad muslimiin ah ee allah subxaanahu wa tacaala rumeeyey nabigiis raacay u taagan wixii nabiyulaahi moxamed sala allahu alay wasalam u taagnaa iyo saxaabadiis iyo dadkii qiimaha badanaa ee salafka ay u taagnaayeen ayaan u taagannahay sidaas darteed marka waxaan looga baahan yahay tadbixiyo badan iyo juhdi badan soo jeed badan mas-uuliyad gooni ah ayaana saaran midka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeyaba taas marka inaan dareenno insha allahu tacaala waxaan rabaa ilaahay idinkiisa dhowr qodob oo dardaaran ayay kelimadeedii ku dul wareegi doontaa insha allahu tacaala awalan waxaan isku buraarujinaynaa ashukr cala alnicam wa cala alintisaar cala alcadow cadowgii aada ogeedeen oo waxba noo reeban oo cir iyo dhul iyo bad iyo berri wixii karaankiis ahaa caddaan iyo madow uusan maaragtay u kala harin xamladii lagu iclaamiyey wilaayaadka islaamka iyo sumuudkii iyo sabarkii iyo adkaysigii aan soo marnay iyo imtixaanaadkii waad ogtihin imtixaankaasna xooggiisa waan ka gudubnay allah waana ku mahadsan marka waxaa loo baahan yahay inaan ku shukrino allah subxaanahu wa tacaala si uu nagu kordhiyo nasriga ilaahay uu noo siyaadiyo lain shakartum laasiidanakum qodobka labaad aan isdardaarmayna waxaa waaye taqwa allaahi caza wajalla oo iyadoo ay tahay ra'su kulli khayr wax walba oo khayr ah iyadaa madax u ah fi siri walcalan in aan ku dadaalno laasiyama ragga umarada ah ee mas-uuliyiinta ah taqwada ilaahay waa kaalmo marka waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra ilaahay baa shaqada noo fududaynaayo taqwadaas iyada inaan ku dadaalno waxaan kaloon dardaarmayaa insha allahu tacaala alrifqu walliin oo runtii dowladan qayb weyn ama aada looga hadlay lagu celceliyey lagu celceliyey sababtan waxay tahay nabiyulaahi moxamed sal allahu alay wasalama ayaaba la amray oo fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik rifqiga haddii tusaale yar aan usoo qaadanno hal xadiid oo saxiixulmuslimka ku jiro oo nin kasta mas-uuleh xasuusnaado nabigan sal اlه alيه wsm wuxuu yihi allahuma man waliya min amri ummatii shayئa fashaqa calayhim fashquq calayh waman waliya min amri ummatii shayئa farafaqa bihim farfuq bihi xadiiskaas muslim ayaa soo saaray keyrkiisa waxaa la rabaa marka inaan maanka ku hayno nabiylahi moxamed sal اlه alيه wsm xadiidkaas wuxuu ugu duceeyey madaxda dadku dhimris wuxuu ku habaaray madaxda dadka maaratay kadeed ku noqoto oo dhibaataysa madaxda marka maarata labadaas ayay u qaybsamaan mid saddexaad maba jirin marka alrifqu walliin inaan shicaar ka dhigano halkudhig aan ka dhigano qodobka kale aan dardaarmayo waxaa waaye alcafwu wasafxu dadka in laga indhalaabto waxyaaba akhdaadoo yaryar oo maxaanku irahdaa xuduud aysan gaarsiisanayn haddii in laga indhalaabto dadka naseexada inaan u badin cafiska ta'hiir iyo saameyn gooni ah ayuu leeyahay waxaan kaloo dardaarmaya insha allahu tacaala ashucuur bilmas-uuliya nin kastoo annaga naga mid ah waa in maaragtay qodobkaas isaga ah uu xooga saaro uu dareemo ajiir ayaanu nahay annaga ujara ayaanu nahay dad maaragtay lasoo shaqaalo ayaanu nahay dadkaanaan u adeegaynaa saas inaanu aragno oo dadku aan adeegayaal aan u nahay howlfudeedayaal aan u nahay inaan ogaadno jazaakum allahu khayran qodobka kale aan dardaarmayo waxaa ka mid a walaalayaal jihaadkan ama camalkan jihaadiga ah ayaa annaga noo ah ra-sulmaal qof kastoo mujaahid ee ra-sulmaalkiisa waa aljihaad fii sabiililah marka jihaadkaas isaga ah in aan joogtayno in aan maaragtay aan ilaalino waxaan kaloo dhihi lahaa walaalayaal asbaabta ilaahi subxaanahu wa tacaala tamkiinka nagu siinaayo waxaa waaye alsabru walyaqiin sheekhulislaam ibnu taymiyan wuxuu dhihi jiray wa bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin diinkan inaad aad dadku ku hogaamiso oo shareecada islaamka aad ku maamusho haddaad rabto laba shay waa inaad ka dhigataa oo ah alsabru walyaqiin wajacalnaahum acimmatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaan kaloo isu dardaarmaynaa walaalayaal laba shay oo alwilaaya asaalixa oo sheekhu islaam ibnu taymiya uu uga dhigo arkaan arkaan ulwilaaya asaalixa waa labo wilaayadan ama maamulkan islaamiga ah wadadii looga talagalay oo rasmiga ahayd nabiylahi maxamed sal slam ma haayaa mise waa ka leexday laba shay aa lagu ogaan kara waa alcadaalatu iyo wa adaa lamaana cadaalada iyo garsoorka iyo ammaanada maarata in la guto jazaakum allahu khayra jazaa waxaan u baahannahay walaalayaal labadaas qodob inaan xoog saarno baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu weeliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa isagana markiisa la dardaarmay mas-uuliyiinta dowladda loo soo afmeeray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى أيان مركه رؤمة هدعلينينا بعد حمد الله سبحانه وتعالى ضمان مرت شرف تكل دول فلدن قيمها بضن اختتام كواه دورة عمر بن الخطاب وتأهيل كي توجيه وآهيد مامل كإسلامي أمه dhammaan makaatibta intoodii muhimka ahayd ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe u socotay ikhtitaamka wa ah in qof kasta oo soo shaarigay waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum baan idin leenahay waxaan mar kale u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala ragga soo abaabulay mashruucan qiimaha badan wax badanna lagu kala faa'iidey dad walaala ana lagu tawjiihiyey howl muhimana loogu fadhiyo hadday tahay xarag shaalmujaahidiin hadday tahay makaatiibta kala duwan oo qaybta weyn ku lahayd mashruucan qiimaha badan hadday tahay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo ugu horreeya walaalkeen sheekh yuusuf sheekh ciise oo aan marti u nahay waxaan leenahay dhammaantiin ilaahay abaalkiinna ha weyneeyo miisaankiinna xasanaadkana ha idinkugu daro dowladda marka waxay ka duulaysaa sida ku qoran boorka walayansuranna allahu man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور مر هدي عدة أن لفردنو أما أن قلبت حفلة دودا اختتام كقيب قلنا إيهين إداردي أما مامولدي ولاية إسلامية الشابة لدى الدحاء هير محافظات heer degmooyiin waxa la isku tawjiihiyey ama la isku diray waxay ka duulaysaa boorka waxa noogu qoran ilaahay baa noo nusreeyey subxaanahu wa tacaala cadowgiisa nagu guulsiiyey xoogkeenna iyo xoolo kuweenna iyo xeelteenna midna kulama anna imaan fadligiisa iyo deeqdiisa iyo karamkiisu alla nagu siiyey subxaanahu wa tacaala siismada ilaahay uuna siiyey waa imtixaan liannahu nasriga ilaahay gacantiisu ku jira subxaanahu wa tacaala aayadda markaa ku xigta dhulkii waa nala makaniyey war dhulkaa ilaahayna makaniyey oo ilaahay cadowgii haystay gacantooda uu ka bixiyey oo gacanteenna soo geliyey ragga mas-uuliyiintoo meesha fadhiyow ogaada waxaa idin hor yaallo ummaddii diinteedii iyo adduunyadeedii intuba in lagu hogaamiyo loo soxo lagu maamulo lagu horumariyo waxa raggaa lagu tawjiihiya inta ugu muhiimsan waa intaas intaas fulinteeda waxaana laka raba waa annaga raggaa galabta qiimaha badan oo meesha fadhiya tirada badan qaybaha kala duwanna ka kooban ama makaatibta kala duwan oo ay leedahay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe dushiinna waxaa noqday xil gooni ah awalba mas-uuliyad baa idin saarnayd rucaad baad ahaydeen kulligeen baa qowsaanro ahayn laakiin waxbaa gooni idinku ah haddii dareenkaas uu jiro oo aad shucuurtaan inay wax gooni idinku yihiinna ilaahay waxbuu idinla qaban doona insha allah rabbin aad kaashataan ikhyaarey waxaad arkaysaan wixii juhud idinku baxay wixii dadaal la maray wixii dad u ahal ah waxa ay idiin sheegayeen ay idinku noqnoqdeen laydinku celceliyey mashruuc aad looga soo shaqeeyey hufan baad mushaarakayseen mas-uuliyadda idin saareen mid baa idinkugu korortay rabbigiinna kaashada waxa aad xambaarteen oo la idiin sheegay haddaad daaci tahay haddaad muxtasib tahay haddaad tahay waali haddaad tahay maktab kale intuba mas-uuliyad baa idin saaran dhulka ilaahay cadowga nooga saaray subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay uu rabay in laga sameeyo oo ummadda qudwo loogu noqdo oo ilaahay rasuulkiisa lagu matalo oo shareecadeenna lagu kor yeelo dadka laga raba waa dadkiinnaas qodobka kale oo aan raba naftayda iyo tiinaba inaan xusuusiyo lagana yaabo walaaluhu inay xuseen ummad markii la matalaya nabilahi maxamed baa ilahay soo diray calayhi salaatu wasalaam mahaamtiisana ilahay waa ugu caddeeyey subxaanahu wa tacaala muhimaadkiisa markii loo caddeeyey nabigeenna muhimaadka loo caddeeyey awlawiyaad bay lahaayeen meeshuu ka bilaabaan isla ogeyn cidda aan daba soconno ku dayanayno oo asaga mutaabacadiisa aan rabno ilaahay inaan ku raaligelino waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa aan marka ummaddan ku matalayna maxay tahay dowladda aan doonayno iyo dhulkaan aan rabno kitaabka alle inaan ku soo celinno oo cadowga ilaahay aan ka xurayno oo aan ka saarno wuxuu ilaahay diidan yahoo dhan oo aan ku soo celinno wuxuu ilaahay ogol yahay dowladda noocaas waxaan doonayno waxa ugu horeeya oo ummadda la gelinayo waa manhaj annaga aan ugu dayanayna nebi maxamed iyo mabaadii aan aaminsannahay ummadda laga lana gelinsiiyo si aad u hufan dulqaad badan loo muujiyey kalsooni badan ay ku jirto idqaan iyo taxqiiq leh waxa aan aaminsannahay oo aan la goonida nahay oo adduunka biakmahi uu nagu culaystay oo caalamka kufri iyo muslim ay markhaati ka yihiin wixii ayagahaan aaminsanayn oo mabaadiida ah oo nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam manhajkiisii iyo dariiqiisii ah ummadda inaan gelinsiino qof haddii la arka inaan u sheegno hal qof inaan ku gudanno laba hadday yihiin inaan ku gudanno bimacnaa waxaan ula jeedaa qaadiga meesha fadhiya oo ilaahay ka ajir xisaabsanaya oo loo imaanayo oo mudacigii iyo mudacalehiga u imaanayaan keliya inuusan tarkiisinin inuu dacwada dhegeysto qaadigu waxbuu xambaarsan yahay cidduu matalayna waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kan caafimaadkaha laga rabaa midka jeeshkaha laga rabaa waaligaa laga rabaa naqiibkaa laga rabaa daacigaa u asal ah walaalka xisbadaa laga rabaa qof annaga naga mid oo aan laga rabin ma jiro waxa annaga aan aaminsannahay annagoo nabigeenna ugu dayanayno ummadeenna inaan gelinsiino nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dawladda dhisayay dawlad arkaan bay leedahay rugniyada ugu waaweyn nabiga dawladdiisa wuxuu ka bilaabay sala allahu calayhi wasalam ummadda mabaadiideedu dhisay tawxiidku ka dhisay iimaaniyaadku ka fariisiiyey khiyaaray waxaa ka mid ah waxyaabaha aan raba naftayda tin aan xusuusiyo loona baahan yahay dawladeenna aan maanta doonin ay u baahan tahay ummadda in la kasbado ilaahay dhulkii waa na siiya waxa lagu kasbanaya adduunye ma aha waxaan markhaati ka tihiin nabigeenna habeenkii loo yimid oo baycatulcaqabatulkubra ay dhacaysay su'aalo badan baa nabiga la weydiiyey war waxaasoo dhan haddaan kuu qabanno oo sida aan kuu ammaangelinno oo aan nafteenna waxaas kaaga hormarinno oo awlaaddeenna naftu kaaga hormarinno maxaan leenna nabiga hal mar adduunye ma sheegin xil ma sheegin xoolo ma sheegin hal mara nabiga diinta bisu ku adkaysta wuxuu ugu dambeeyay waxa nabigeenu ku yiri calayhi salaam walakumul janna diintiina qaadanaysaan ayadaad ku dhaqmaysaan ayadaan idin la imaaday ayadaasaan idin ku matalayaa gadaashayna wax aan idin ballan qaadaya ma jirto adduunyada ayaa imaanaysa ummadda annaga waxaan ku matalina waa diin wax adduunyo hoosidnaa ma jirto adduunyada ayaa imaanayso haddaad adiga ilaahay ku xiranto oo raxmaankii aad u run sheegto adduunyada ayadaa imaanayso ummadda diinta aan ku matalayno ummaddeennu xirta marka kasbasho wax kasta oo aan shareecadeenna mukhaalif ku ahayn oo aan diinteenna fasaad ku ahayn oo ilaahay ogol yahay oo dadka muslimiintaan ku kasban karna waa inaan bini aadam kasbannaa ninka galabta aadaya shabeellada dhexe ama jawhar waaliga ka ah ama mas-uulka ka ah ama mahadday aadaya ama aadaya baad aadaya adiga ayaa dadka muslimiinta ah meeshaa ku matalo qof walbow dareen waxa noo yaallo inta ay la egyihiin iyo xoogga ay qabaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala kulligeen inuu khaatimada noo hagaajiyo raggaa xilka lagu mashaqeeyey oo aan walaalaha nahayna hawsha ay qabanayaan rabbi inuu u sahlo hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ee dowladda loo qabtay ayaa ka warbixiyey culumtii ay ku qaateen dowladaasi alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacala waan u mahad celinaynaa anoo ka tirsan maktabka xisbada gaar ahaan degmada mahday waxaan mataqaanaa halkan ka caddaynayaa inaan qaadannay dowlo noocyadeeda kala duwan ee lagu tajiidinayey walaayada makaatiibta ee kala duwan ee ugu horreeyaan wilaadda maktaba xisba ducaadda ilaahay fadligii inoo soo gebagabowday maanta alxamdulilah ilahi subxaana wa tacala baan ku mahadinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ka socdo maxaafadata runguud oo maktabka xisbadana ka socdo dowray ah meeshaa noogala soo gebagabeeyey aad u qaymo badan dhowr meelood taabahaysay anoogala soo gebagabeeyey aad u qayr badan isigoo noo soo xiray waaliga gobolka shabeelle dhexe qayralaha siiya aaduu noo baraarujiyey aadaan soo dhoweyhaynaa cashirkaana la siiyey ilaaha barakeeyo allah subxaanah wa tacaala ayaa mahad iskale dowladii ma artaa muddada labaatanka maalmood noo socotay noo soo gebagabeeyey ilaahay fadligiisa ah wilaayadii inta aragta ixtilaalka ahayd maanta dowro intaasoo ma artaa iskugu timid mashaa'ikhda culummadii waxgaradkii dhammo wilaayadoo dhan iskugu yimaadeen ina haddana maanta aan dhexdeeda ku qabsanay ilaahay fadligiisa noo suurtageliyey waxaa waaye mahad ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu mahadinayn anigoo ku hadlaya afka maktabka dacwada gaar ahaan maxaafadada gamboole waxaan ugu baaqaa dadka deegaankaas jooga inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u nasreeyaan gobolada ka dhan oo shabeellada dhex diinta ilaahay nusreeyaan ayna qaataan ilaahay kitaabkiisa kulligeen wada istaagna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illah alxamdu lilah wabihi nastaciinu calaa umuur dunya wdiin wsali illahuma wsallama wabaarik calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ikhtitaamkii dowradii shacaarkeedu ahaa cumar bin khadaab radiallaahu canhu oo loogu qabtay maamulka kala gedisan muxaafadaadka iyo muxuu ahaaye wulaadda muxaafadada gaar ahaan aniga waxaan ku matalayaa muxaafadada jowhar insha allahu tacaala dadkii kasoo qaybgalay ama wax duruustii ka baxaysay bixinayay ama ciddii soo abaabushay ilaah subxaana wa tacaala waxaan u deenaynaa miisaankooda xasanaadka inuu saaro iyo muxuu ahaay waaliga walaayada gobolka muxuu ahaay shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ahmiyadan iyo maaragtay diyaargarayntan lambar kow ka ahaa ilaah subxaana wa tacaala ha xifdiyaan leenahay annaguna wixii meesha aan ka qaadnay inaan gudbinno oo ilaah subxaana wa tacaala dartii aan dadku u gaarsiino ayaan meeshan uga xambaarnay culumta aan meeshan ka xambaarnay waxaa ka mid ah caqaa'idka zuhdiga siyaasa sharciya oo dadka in lagu maamulo loogu talgalay idaarada iyo maamulka iyo kala dambaynta nidaamkii insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan ku tadbiiqi dadka ilaahay subxaana wa tacaala oo noogu talgalay inaan maaragtay waajibka annaga aan leynahayna aan ka gudanno koodiina aan maaragtay u gudno oo mataqaana ilahay subxana wa taala aan ku xirno waxaan ku matalaynaa insha allahu tacaala islaamka inaan maaragtay sijida leh aan u gudanno insha allahu tacaala wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale noo suurtageliyey dowladan socotay taqriiban labaatanka maalmood anigu waxaan ahay ambaan ka tirsanahay maktabka dacwada khaasatan waxaan matelayaa degmada mahaday amba muxaafadada mahaday dowladda shacaarkeedu wuxuu ahaa aladiina imakannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatuu zakaata wa amaruu bilmacruuf magaceeduna wuxuu ahaa dowlad cumar bin khadaab intaa kadib waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay oo macalimiin leh oo mas-uuliyiin leh oo arda leh ilaahi subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka u saaro wanaagga ay sameeyeen annagana maadaama aan la rabo inaan tadbiiqino casharka aan baranay nin walba inta uu haayo ayaa akhri la weydiinayaa ninka daaciya awooddaadii ma shaqaysa unbaa la weydiinayaa ninka waaliya sidoo kale ninka xisbaa sidoo kale ummadda aan maaragtay mas-uuliyiinta u nahay ee aan ka shaqay doonan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kaalmeeyo mceegeena naqdo waxa waaye waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aabsan suurtagelin socmaa insha allahu tacaala waxaan leenahay wallaahu calaa maa naquulu wakiil wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu insha allahu mowlaana haddii aan ka warbixiyo dowladii maalmaha noogula haayay gobolka shabeellada dhexe allah subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celiynaa maxaa yeelay waxaana soo martay xiliyo ay sheega aysan suurtagal ahayn in gobolka ay sheega dowla lagu qabto laakiin ilaahay fadligiis iyo manigiisa iyo karamkiisa ilaahay wuxuu noo suurtageliyey in cadowga ilaahay ou jabo in dib maaragtay ay sheega dowlaadka loo qabto in ay sheega ummadda muslimiinta la tawjiihiyo in ay sheega haddii ilaahay doono dadka maaragtay mas-uuliyaad ka ahay muxaafadaadka haddii walaadda ay yihiin haddii ay yihiin xisbooyinka haddii ay yihiin ducaadda in la tajdiidiyo leesuna keeno dardaaramaad iyo tawsiyaad iyo maaratana la siiyo insha allah mowlaana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إله ما أسكال سبحانه وتعالى dowladdii noo socotay ee shabeellada dhexe muxaafadaadka loo qabtay amni iyo noogu soo dhameeyey khayr noogu soo dhameeyey allahaasaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala aniga oo matalahaya degmada gamboole waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay noo suurageliyey amni iyo nabad noogu soo dhammaata mahad iskale waxaan u mahad celinaynaa macalimiintii iyo culimmadii duruusta kala gedisanee faraha badanna siisay ee juhdiga nagu bixisay muddadii labaatanka cisho ahayd waxaan leeyahay dhammaan muxaafadaadka shabeellada dhexe ee ka qayb galay dowladan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uwa xambaarah ka dhigo dadkana gaadhsiiya sidii naloogu sheegay ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa waxaan rajaynaynaa inuu annaga nooga dhigo dhulkaa fataxaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala gaaladii hadda jebiyey ee na siiye fataxaadka nagu soo geliyey gabagabadiisiiyo dhammaystirkiisii muqdishona inaannu insha allahu aanu u noqono annagoo saldhig allaha subxaanahu wa tacaala baanan cuskanaynaa oo baryaynaa inaannu ilaahay subxaana wa tacaala gaaladaasna dhaafiyo shareecadiisana waddanka aan ku xukunno ku maamulno ilaahay baana u tala saaranaynaa insha allahu bulshada iyo mujtamaca iyo dadka muslimiinta eh waxaan kula dardaarmaynaa iyagana inay allaha subxaanahu wa tacaala tala saartaan gaalada iyo gaalkalkaalkana ay beri ka noqdaan uuna istaagaan shareecadooda islaamka siday isugu maamuli lahayn isugu dhaqi lahaayeen wabilahi towfiiq
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan gufada daadow oo ka tirsan beesha biyamaal ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa munaasabad ka dhacday degmada kamsooma waxay ku wareejisay toban neef oo geela oo ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku sugan nabadoon xasan nuur oo ah nabadoonka jufada daadow ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabadda waxaana uu sheegay in xoolahani ay ugu talagaleen ciidamada shabaabulmujaahidiin annagoo ah beesha daadow ahna beesha biimaal waxaan halkan ka wareejinaynaa geel aan ku kaalmeynayno mujaahidiinta oo ku jiro furamaha hore taagan safka hore hortaagan kufaarta oo ku soo duushay diinta islaamka difaaceedaan u taagannahay hadda way noo bilaabatay hadda intii ka dambaysane waa daba taagannahay waynu bixi doonnaa wixii aan ugu tala galnay ilaahay ha kor yeelo mujaahidiinta ilaahay ha xafido waan u ducaynaynaa mar walbaan u ducaynaynaa wakhti kastoo aan taagannahay aan u ducaynaynaa meesha ay taagan yihiin furmaha hore ilaahay ha ku xafido intaas kadib waxaan leeyahay beesha waxay ku dayanaysaa intii hortooda wax bixisay dibna waa maxay atoo isugu noqon doontaa waa bixin doontaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaana waddoonka xoolaha kala wareegay suldaan axmed nuur mataanow oo ah suldaanka beesha biyamaal waxaanu ku sii wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose awalan ilaah ayaa mahad iska leh na soo gaarsiiyey xilli ummadda islaamka ay u baratamayso jihaad fii sabiilillaah kuna bixinayaan infaaq fii sabiilillaah oo maanta sida aad ujeeddaan xoolaha waa magacay wadwataan waxaa gadaasheeda ka muuqdo waa geel waa nimcoolayda nooca ugu wanaagsan dadkuna ay jecel yihiin inay ku dhaqdaan maalkana loogu kala gacayl badan yahay waxaan leenahay markii ugu horraysay ma ahan beeshu ay xoolo bixinayso sida aad og tihiin beel kale oo reerka reer biimaal ka mid ah ayaa soo bixisay jifo maantana isbuuc ka bacdi waxaa toban neef oo geela bixinaya oo hadda sida aad maqlayseen igu wareejiyey jifada reer daadow oo ka mid ah beelweynta biimaal geelaasina waxay soo bixiyeen in diinta islaamka loogu gargaaro mujaahidiinta suquurta joogta la gaarsiiyo si baahiyaadkooda iyo danahooda loogu kaamilo anigoo suldaanka ah oo reer biimaal xanuur mataanow geelaas oo iyadoo aan loo dirin ee isu xilqaameen reer daadow inay soo ururiyaan oo ay keenaan mujaahidiintana ku soo tasliimiyaan oo maanta amaamulmala ay igu wareejiyeen in meesha loogu talagalay aan gaarsiiyo anna geelaas inshaa allahu biidni illaahi alkariim waxaan ku wareejinayaa walaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo wakiil oo wakiil uu u yahay walaalka u jooga muxaafadada kamsuuma waxaan leeyahay allaahuma fashhad geelaas igala wareeg inshaa allah cidda aad wakiilku tahayna inshaa allah gaarsii qabiilkana kolleyba markhaati ka yihiin waxay ii wareejiyeen inaan u wareejiyey wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa goobta hadalkan ka jeediyey awalan waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaanahu wa tacaala halkaa inagu kulmiyey waxaan kaloo mahad ballaaran u celinaynaa beesha biimaal gaar ahaan beesha daadow oo maanta halkaa ku bixinaysa geel toban neef ah waxaan leenahay jazaakumullahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum war waxaad la baxdeen ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka ha idin geliyo meeshaa ka soo bixiseenna beddel khayr qaba allah idin geliyo waxaad ogaanaysaan dhammaan muslimiinta marka si guud ahaan iyo cadowga alla subxaana wa tacaala waxaan u sheegaynaa dadkan muslimiinta bariga afrika ku nool waa maalin kasta waa midaad arkaysaan maalin kasta waa midaad miidiyaha naga fiirsataan maalin kasta waxaad arkaysaan in jeebkooda ay bixinayaan macnaha akoonka ay leeyihin u bixinayaan kitaabka alla subxaanahu wa tacaala hadday ahaan lahayd xoolahoodii lacagta ahaa haddii aan lahayd xoolahooda geelka ama ariga ama loodaba waxay u bixinayaan liiclaa'i kelimatillaah inaa ilahay kelimadiis kor noqota ayay muslimiinta u bixinayaan gaalo waxaan leeyahay waxaad kiniisadaha ka soo aruursateen maantana aad ku fakriseen muslimiin kaga hortegi maysaane dalka soomaaliya iskaga taga biidni illahi tacala ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin walcaaqibat lmuttaqiin walaa cidwaana illa cala aldaalimiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcala ali muxamedi wasaxbihi waslem wbacd qaala tacaala waanfiquu fii sabiili اllahi walaa tulquu biaydiikum ila atahlukati waaxsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu watacaala nimcooyinkiisa faraha badan oo ay ka mid tahay xafladan hadda geel wareejinta ah infaaq fii sabiili illaahi ay wareejini beesha hadda magaceeda la sheegay beelaha soomaaliyeed ka mid ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala aayaddaas ilaahay amar buuna siinayaa aayadda hadda sake kama hadlaysa infaaq bay ka hadlay wa anfiquu fii sabiili illaah wax ku bixiya waddada alleh iyo jihaadka wax ku bixiya waa amar walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaag ha ku ridin haddaan waxba la bixinin haddee wixii diinta lagu difaaci lahaa oo ummadda lagu difaaci lahaa haddaan la bixinin halaag baa dhacahay midda kale xoolahan hadda la bixinhayo geelaa hadda halkaa ka muuqda oo beesha ay wareejin horta ilaahay baa subxaanahu wa tacaala la amaahiyey waa xoolo ilaahay la amaahay man da aladii yuqridu allaaha qardan xasana horta ogaada beeshu xoolahan ilaahay bay amaahiyeen qofka ilaahay waxaa mahay muxuu sugayaa yaa wax wanaagsan buu sugayaa abaal aad u weyn buu sugayaa midda kale haddee fadli weynna waa lagu sheegay oo alla wuxuu leeyahay qofka jidka alla wax ku bixiyo mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illaahi maxay la mid tahay yaa kamathali xabbatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba bal fadligaa bal fiiriya guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka ee oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى